bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu insha allahu tacaala waxaan halkan ka gelaynaa kitaab lagu magacaabo risaalatun fii usuuli lfiqhi lilimaami alcalaama alxasan bni shihaab alcukburi almutawafaa sanata hamaanin wacishriina wa arbacimia afar boqol iyo sideed iyo labaatankiiba ayuu dhintay qarnigii shanaad bilowgiisa waxaa la yihaahdaa alxasan bnu shihaab alcukburi mualifka kitaabka iska leh culimada fuqahada xanaabilada ayuu ka mid ahaa kitaabkan usuululfiqhiga ee muqadamada oo kale ah ayuu qoray mabaaxif aada u badan oo uu koobkoobayna waa ku qoray kitaabka maadada uu kitaabku ku saabsan yahay waxaa la yihaahdaa usuululfiqhi usuul iyo fiqhi bay ka kooban tahay asal waa wixii wax lagu dhiso asal wixii dushiisa wax lagu dhisaa la yihaahdaa fiqhina waxaa weeyaan luqatan alfahmu luqa ahaan waa fahm sharciguna waxaa weeyaan axkaamta alla subxaanahu watacaala ee addoonka ku tacalluqdo in uu qofkii marka uu wixii uu fahmo oo markaa ay noqonayso diinkii dhammaantiisa wixii isaga markaa afcaashiisa ku saabsan inuu fahamka la fahmo labada maaduu ka kala koobmaa usuul iyo fiqhi marka laysu geeyana oo labada laysu geeyo oo fannigan ama cilmigan magac oo u noqdo usuululfiqhi oo wada jiro maxaa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo waxaa weeyaan cilmun yubxathu fiihi waa cilmi dhexdiisa lagu baaro can iladillati tafsiiliya adilada tafsiiliga ah waa xaalilmustafiid qofka mujtahidkaee adilada ka faa-iideysanayo shuruudihiisa iyo axwaashiisa wa kayfiyati alistidlaal iyo habka wax loo daliishanayo iyuu ku saabsan yahay isaga iyo culumtan fiqiga waxay ku kala duwan yihiin fiqigu wuxuu ka hadlaa waxaan ujeedaa aladila alijmaaliya cafwan tacriifka waxaa weeyaan usuululfiqiga cilmun yubxathu fiihi can aladilati alijmaaliya adilada ijmaaliga ah cilmi lagu baaro waxaa lilmustafiid qofka mustafiidka ka faa-iideysan kara mujtahidka axwaashiisa wa kayfiyat alistidlaal iyo habka daliilka loo raadiyo yaa lagu bartaa isaga iyo fiqigu waxay ku kala duwan yihiin fiqigu wuxuu ku saabsan yahay aladila tafsiiliya ka hadlaa adilada tafsiiliga marka la leeyahay waxaa weeyaan salaada oo kale si tafsiilo uga hadlayaa shuruudeedii arkaanteedii mas'alo mas'alo ayuu salaadii u kala dhigdhigaa fiqiga usuululfiqiga masaa-isha ma kala dhigdhigaayo keliya wuxuu dhigayaa marka qawaacidda duubduub ayuu qawaacidda kuu siinayaa aladila alijmaaliya waxaa la yidhaahdo oo ah qofku inuu markaa qaacido inta la baro qaacidada ay furuuc fara badan hoos imaanayso alamru yaqtadi lwujuub iyo annahyu yaqtadi lfasaad iyo qaacidou ku baraya qaacidadaa markuu keeno iyadaas ayaa marka furuuc fara badan ay soo hoosgelayaan isaga iyo marka fiqigu saasay ku kala duwan yihiin fiqigu yani mowduuciisu waxaa weeyaan adilada tafsiiliga ah usuululfiqiguna aladila alijmaaliya ijmaal iyo tafsiilna waxay kala yihiin ijmaalku waa qaacido guud tafsiilkuna waxaa weeyaan mas'alo mas'alo oo iyadu markaa mas'alo walbaa gaarkeed in loogaga hadlo waxaa kaloo usuululfiqigu ka hadlaa qawaacidda uu ka hadlaa mowduuca labaadoo uu ka hadlo waa kayfiyat listidlaal habka wax loo daliishado dee naskan caam waayo midkan waa khaas kan waa itlaaq baa ku jira kan waa muqayad see loo kala hormarina hadday iscaaridaan waxyaabahaas waa habka daliilka loo raadiyo maxaa daliil ah maxaanse daliil ahayn kitaabka sunnada ijmaaca qiyaaska adilada laysku waafaqsan yahay tan laysku khilaafsan yahay waxyaabuu ka tirin doonaan ka sheeg sheegi doonaa iyo xaalulmustafiid mustafiidku waxaa weya ninka mujtahidka ah ama muftiga ah shuruudda loo dejiyey markaa nin walbaa mufti miyuu iska noqonayaa nin walbaa mujtahid ijtihaad xaq ma u leeyahay yaa ijtihaad iskale iftaha yaa iskale ninka iftaha weydiinaya isaga laftirkiisa aadaabta laga rabo mustaftiga ah waxyaabahan uu ka hadla waa saddex mowduuc marka aladila alijmaaliya oo qawaacidda guud habkii daliilka loo dhexgeli lahaa iyo baxdiga saddexaad oo ah kayfiya xaalulmustafiid ninka markaa faa-iideysanayo waxa laga raba iyo shuruudihiisa mowduucyadiisu marka saddexdaa mowduuc waa ayb waadica cilmigan ugu horeeyey dejiyey alimaamu shaafici ayuu ahaa inta la ogyahay kitaabkan alrisaala la yiraahdo maadadaasuu ku saabsan yahay risaalo qadiimana waa lahay imaamu shaafici oo cabdiraxmaan ibnu mahdi uu ka codsaday taas marka ma taallo mid gadaal markii dambe uu masar aaday ayuu weyneeyey oo risaaladan hadda jirto ee macruufka ah iyou qoray isagayna culammada ku tiriyaan ciddii ugu horreysay oo bilowday cilmigan si gaara inuu u qoro waxaa la isweydiin karaa marka qabla alimaami shaafici cilmigan ma jiri jiray mase ma jiri jirin cilmigan cilmi ahaan oo fanni gooni ah kuma aanu jiri jirin laakiin wuxuu ku jiri jiray dadka saliiqatan qabla alimaami shaafici dadku waxay u yaqaaneen saliiqo ahaan saliiqa waxaa weeyaan sida luqadda carbeed ay u yaqaaneen oo kale u yaqaaneen culumtanna walidaalika saxaabada uma baahnayn inay usuulfiqi bartaan maxaa yeelay waxyigiiyo soo degaayo nebigii oo dabaqaayo yay la joogeen nas hadduu ka ishkaal galo tacaarud yimaado isagay su-aalayeen waa uga jawaabayeen dadkii saxaabada la kulmay oo iyagu diinka ka qaatee taabiciintana da dadkaas culummada oo ah ayay ag joogeen oo iyagu waxyiga la zamantamay marka wixii ka dambeeyey un kulamaa waqtigu uu gadaal socdo oo uu ta-akhuro waxaa loo baahanayay marka culum fara badan oo dadku maankooda ka maqan saa darteed marka alimaamu shaafici baa cilmigan si gaara u dawinay weliba yacni imaamka intaanu alifin laba madraso waaweynaa jiri jirtay madrasa waxay u badnayd xadiidka oo dad xadiidka xifdisan oo wariyo ayay ahaayeen oo ay dhici karto qaar fara badan inay xadiidka xifdisan yihiin laakiin istinbaad iyo wax kala soo bixidda xoogaa ay si ugu yaraadkayd qolo ilaahay isugu darayna waa jiray fiqiga iyo iyo xadiidka labadaba way jireen dad iyaguna sidaas ahaa madrasana waxay ahayd madrasatu asxaabi ra'yi nimankan marka ciraaq joogay ee xanafiyada ahaa iyagu marka mar walba qiyaaska iyo ra'yiga ayaa aada ugu badnaa nusuusta axaadiidtaa ku yarayd labadooda marka qolaba qolada kale aada baa marka dagaal badan baa ka dhexeeyey intuusan imaamu shaafici imaanin oo qoladanna marka fiqhi la-aan ayay ku ceebay jireen culamaau lxadiid culamada xadiidkee aada xadiidka iyagana u taqaanay qoladan kale da niman ra-yi asxaabu yacni waxay u yaqaaneen ara-aytiyiin dad un masaa-il aan dhicin iyo ka sheekeeyo oo aan yacni wixii wax lagu dhisi lahaaba aan aqoonin ayay u yaqaaneen markii alimaamu shaafici uu yimid madrasadii ahlu xadiidka u gargaaray maxaa yeele wuxuu tusay ou baray habkii ay cilmigaas ay xafidsan yihiin wax ugala soo bixi lahaayeen walidaalika alimaamu axmed ibnu xambal raximahullah waxaa laga wariyey sanad saxiixa looga wariyey inuu dhihi jiray wiilkiisa oo wiilka imaamu shaafici uu ku yiri aabbahaa wuxuu ka mid yahay dadka aan aniga u duceeyo marka aan salaada tukanayo maxaa yeelay waxa uu yidhi maa carafna annaasika min almansuuq wala alcaama min alkhaas xataa jaalasna shaaficiya ma anan aqoonin caam iyo khaas iyo naasikh iyo mansuuq iyo intaan shaafici kala fariisanay oo isagiibaa marka aad yacni u iftiimiyey naasiru sunna ayaana loo bixiyey markaas ciraaq uu tegey doodo fara badan oo maxamed ibnu xasan sheybaani saaxibu abi xaniifa uu la yeeshayna oo kitaabul umka aada ugu qoranna cilmigiisa yay yacni yay daliil u yihiin ay tusayaan marka halkaasoo imaamu shaafici cilmigan marka ka markii la arkay cilmigiisa iyo najaabadiisa ayaa culimmadii xadiidka waxay ka codsadeen inuu cilmigan u qoro oo keligiis uu kitaab kaga qoro wuu u qoray risaalada waa yarayd markii dambe masar uu tegana risaalo weyn ayuu qoray u alifay waana midan hadda marka mutadaawalka ah la yaqaano bacda alimaami shaafici usuulka iyo ka hadlidiisu aad bay u badatay laa siyama waqtiyadii madaahibta afartan madhabee la yaqaanee madaahibta fiqiga madhab walba culimo fara badan oo usuulka wax ka qortay buu yeeshay madhabka alimaamu shaafici oo kale raggii aada usuululfiqiga wax uga qoray waxaa ka mid ahaa abulmacaali aljuweyni imaamu alxaramayn fakru raazi alimaam moxamed bnu moxamed alghazaliy kitaabka mustasfaha iyo uu qoray abu isxaaq shiraazi ayaa kamid ahaa allumac fi usuuli ilfiqi way israacraaceen marka maalikiyada iyaguna culimo badan baa usoo baxday usuulka wax ka qoray abulwaliid ilbaaji iyo uu kamid yahay iyo alqaraafi saaxibu kitaab alfuruq uu ka mid yahay xanaabilada culimo badan baa iyagana wax ka qoray uu ka mid yahay uu ka mid yahay saaxibu kowkab ilmuniirka sheekh iskale iyo yani alimaam ibn اlqayim laftirkiisu iclaam lmuwaqiciinka ibnu taymiya o aad isagana uga hadlay yani usuulka mu-alifkan hadda aan hayno oo alxasan ibnu shihaab alcukburi oo isaguna wax ka qoray usuulka culimmada marka xanaabiladana ka mid ahaa waxaa iyadana sidoo kale wax ka qoray xanafiyada iyaguna kutubo fara badan bay iyaguna sidoo kale ka qoreen shamsul aima sarkhasi iyo dad badan baa iyaguna wax ka qoray abu zayd addabuusi niman badan ay lahaayeen laba dariiq baa marka usuululfiqiga lagu qoraa oo culamada agtooda mashhuurka ah dariiq saddexaadna mutaakhiriinta dhexdooda kusoo caan baxay dariiq la yidhaha dariiqatu lmutakalimiin iyo dariiqatu fuqahaai alxanafiya waa laba dariiq dariiq saddexaadna waa dariiq demji ah oo labadaa dariiq isku daray dariiqada mutakalimiinta waxaa weeyaan iyadu waa dariiqada ay maraan mu-alifiinta badana kuwa maalikiyada xanaabilada shaaficiyada mutakalimiin marka la leeyahayna ma ahan in looga hadlaayo calaa asaas caqaa-id iyo falsafo iyo ma aha dariiqada marka mutakalimiintu waxay iyadu ahayd qawaacid kitaabkii iyo in la fiiriyo iyo sunnadii qawaacid markaa la bixiyo qaacidada marka ay furuuc badan soo hoos gasho oo maalan waxay ku leeyihiin annahyu yaqtadi lfasaad furuuca imaanayso alamru yaqtadi lwujuub tacaarudka waxa qawaacidda ay u dejiyeen marka qaaciday dejinayaan iyagu intay istimbaad sameeyaan adilada kitaabkay sunnada wax ka istimbaadaan yaa qaaciday markaa dejinayaan qaacidadaas baa marka aaxaadu lmasaa'il masaa-isha imaanaysa yani mid midda ah waa masaa-il fara badan bay keenayaan qaacidadaasay hoosgelinayaan iyagu marka dariiqo qaaciday ku shaqeeyaan furuucda qaacidada unbay xagga ka gelinayaan dariiqada xanafiyadu iyagu waa ka duwan tahayo furuuc bay badan bay tatabucayaan furuucdaasay marka yay usuululfiqigooda ku saleeyaan masaa-isha furuucda ee fiqhiga ah ee aaxaadda ah ayay ku saleeyaan yani qawaacidda ay isticmaalayaan ama kutubta ay qorayaan walidaalika marka iyaga wax tiro badan bay qorayaan oo aada ugu dhex daadsan marka kutubihii ama aimadan qawaacid kooban masaa-ishan furuucdaana qaacida qaaciday u wada gelayaan qoladan laakiin furuucdii bay ku dhex ijtihaadayaan dhexdooda ayb dariiqo saddexaadna waa jirtaayo demji ahoo isku dhex daran oo qeybtanna dariiqanna martay dariiqanna mareen saddexdaa qeybood baa loo qaybiyaa usuululfiqiga habka loo qoro ahmiyada uu leeyahay usuululfiqigu aaday u ballaaran tahay oo ahmiyadiisa waxaaba ka mid ah in isaga haddaan la aqoonin qofku ay ku adag tahay inuu ama axkaamtii culimada habkay wax u istinbaadeen iyo masaa-isha meeshay ka yani ku salaysan tahay iyo inuusan aqoonin yaa laga yaabaa oo marka waa cilmi culumta aalada ka mida aalad ahaan baa loo isticmaalayaa haddii qofka uunan aqoonin fiqiga furuucdiisa inuu fahmaa ama uu meel ku celiyaa waa dhib badan tahay waa dhici kartaa inuu fahmo masaa-isha fiqiga oo kitaab furuucda fiqiga inuu akhristo qofka laakiin culimadan meesha ay yacni wax ku wadaan iyo masaa-isha isku eg eg iyo kuwa kala duwan iyo ma kala saari karo mas'alo walba waa inuu gaarkeed u barto haddaanu aqoonin usuulilfiqiga laakiin hadduu usuulilfiqiga yaqaano waxaa u sahlanaanaysa ma-khadka masaa-isha wixii isku midana marka waa isugu mid wixii kala duwanna waa kala duwayaa haddaan laakiin aanu aqoonin waxaa dhici karta laba mas'alo kala duwan inuu isu keeno uu jamciyo ama masalo laba mas'alo isku mida inuu laba xugun u kala xagga xagga kala aadiyo taasna waa qusuurun fi lfahmi qofka yacni fahamkiisu inuu ka gaabto isku soo duub qur-aankii ilaahay yiri in lagu tadaburo uu alla yani nagu tirtirsiiyo afalaa yatadabbaruuna alqur-aan uu yiri ma suuragelaayo qofku haddaanu aada u fahamsanayn usuululfiqiga ma tadaburkii iyo macaanidii inuu fahmo u sahlanaan mayso haddii aynan u sahlanaaninna waxaa laga yaabaa inuu fahm xumadaas intuu wax ku dhiso dabadeed marka waxuu halleeyaba ay ka bataan waxa uu hagaajinayo oo toosinayo marka culuumta dhammaantoodna waa culuum iswadagelayso luqadu cilmi walba waa u baahan tahay yani luqada culuumta dhammaanteed luqo luqo carabiya waa u baahan yihiin sida ay kitaabka iyo sunnada fahamkoodu usuululfiqigu ugu xiran yahay musطalaxu xadiidka waxaa ku xiran isagana cilmiga xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam marka musطalaxii iyo usuulkii iyo luqadii iyo kulli waa isu wada xiran yihiin culumta qofkii wada koobo funuuntaa dhammaantood muqadamo uu ka barto oo musطalaxii iyo usuulkii iyo luqadii anwaacdeeda kala duwan qofkii wax ka fahmo muqadamaad ka fahmo waxau la jaan qaadi karaa culammada iyo kutubaha qofkii marka ay funuunta wax ka maqan yihiinna inta ka maqan ayaa fahamkiisu la ekaanaya marka walidaalika qofka daalibucilmiga inuu fanni walbo ilmaam uu ku yeesho haddownan xataa mutabaxir ku noqonin inuu ugu yaraan wax culummada istilaaxooda uu ku fahmi karo inuu ka barto fanni walbo naxwada sarfiga balaaqada usuululfiqiga musطalaxa inuu wax un ka qaad qaato haddaanu sidaas usa yeelin waxaa laga yaabaa marka in khatar ay ka gasho marka hamarada cilmigan ku jirto waxaa weeyaan in faham saxiixa oo u yeesho kitaabka iyo sunnada idan isaga marka cilmigaa qofka aanu aqooninna faham saxiixa u yeelan ma u yeelan karo istimdaaduhaa yani istimdaadkiisa cilmigan min yani min ayna yastamiddu xageebuu cilmigan ka uu cuskan yahay wax ka qaataa oo yani uu ku taagan yahay wuxuu ku taagan yahay cilmiga usuululfiqiga qur-aanka sunnada iyo aqwaashii saxaabada iyuu ku taagan yahay ayb iyo ijmaacaadkii iyo waxyaabaha halkaasaa asal u ah oo qawaaciddan ay daldalayaan culimmada qur-aankaay kasoo qaateen sunnada nebiga laga sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka qaateen kitaabkii iyo sunnadii iyo aqwaashii saxaabada asal u ah iyo aas-aas cilmiga wax iyaga maskaxdooda ay ka rakibeen ma aha ayb marka intaa waxaan uga baxnay cilmigan usuulfiqiga tacriifkiisa ahmiyadiisa kutubtii laga alifay ciddii ugu horreysay bilowday nidaamka uu ku alifan yahay ayb kitaabkan marka waa muqadamo oo kale way waraqaadka waxyar buu dheer yahay masaa'il buu ku daraa cibaaraadkiisuna marka waa sahlan yihiin usuululfiqiga marka la joogana madaahibtu xanafiyada marka laga reebo saddexda madhabee kale waa isku usuul mar haddii xanaabilo laga akhristo iyo haddii laga akhristo shaaficiyada kutubtooda iyo haddii laga akhristo maalikiyada waa isku wada usuul yani masaa-isha tadbiiqaadkooda iyo furuucdeeda waa suurtagal inay si ugu kala duwan yihiin laakiin sida badan qawaacidda ay ka duulayaan waa isku wada qawaacid wa ayb walidaalika marka wuxuu leeyahay musanifka musanifka marka kitaabkan alifay waxaa la yidhaha alxasan bnu shihaab ibn alxasan ibni caliy ibni shihaab abu caliy alcukburiy cukbura meesha la yidhaha ayaa lagu dhalay ku dhashay bishii muxaram sanadku markuu ahaa saddex boqol soddon iyo shantii saddex boqol soddon iyo shantii u dhashay isagoo weyn ayuu cilmiga xadiidka akhristay abu cali ibnu sawaaf iyo iyuu ka akhristay abubakar albirqani oo culamada waaweyne xadiidka ka midana ninkan waa tawfiiqiyey xagga xadiidka waxaa wax ka wariyey isaga alkhaiib albaqdaadi alkhaiib albaqdaadi axmed ibnu cali ibni thaabit iskale taariikhi baqdaad iyo kifaayada iyo iskale kutubaha faraha badan iyo alfaqiih almutafaqih yaa sheekh oo u ahaa sheekha kitaabkiisa aan akhrisanayna sheekh ahaa khadiib ayuu sheekh u ahaa ayb aimada fiqhiga iyo carabiyada waaweyn ayuuna ka mid ahaa khadiib albaqdaadi wuxuu ku tilmaamay oo uu yidhi wa kaana faadilan yatafaqahu calaa madhabi axmed bni xambal wa yuqri'u lqur'aan wuxuu yidhi nin faadila ayuu ahaa madhabka axmed bin xambal ayuuna fiqhiga ka yuu ku socday oo yani faqiih ku ahaa madhabkaas wayuqri'u lqur'aana qur-aankana dadka waa u akrin jiray oo nin muqri ah buu ahaa wa yacrifu ladaba adabka carabtana waa yaqaanay wayaquulu shicra shicirkana waa dhihi jiray katabtu canhu bicukburaa cukburaa meesha la yidhaha baan wax uga qortay yani wax kaga qaatay bishii rajab ayuu dhintay sanadku markuu ahaa afar boqol labaatan iyo sideedii ayuu dhintay sheekhu bsm اllah الرحmn الرaحيم qala shayk اlimam اlcalaamaةu abu caliyi alxasan bnu shihaabi اlcukburiy alxambaliyu radي اllahu canhu وardaahu aamiin waxa uu yihi alxamdu lilahi di lxijaj اlbawaaligi alxamdu amaan dhammaanteed lilaahi allah iskale u sugnaatay dilxijaji allihii marka yani dilxujaji dilxujaji xujooyinka u saaxiibka ahaa xujooyinkeeday albawaaligi xeelka dheeraa allihii yacni xujooyinka xeesha dheeraa u saaxiibka ahbaa ammaanoo dhan ay u sugnaatay qul falilaahi alxujatu albaaliga taasaa marka u ka yani iqhtibaasanayaa ayb wanicami asawaabiqi nicmooyinkii u saaxiibka ahaa asawaabiqi yacni dhammayska tirnaa xamdan axmaduhu waan ammaanayaa xamdan ammaan ayaan ammaanayaa ammaanta oo yurwii yacni cukanaysiinayo ama yacni haraad bixinayo usuula riyaadi afdaalihi fadliyaalkiisa beeraheeda jiridyadeeda ayb yani xamdi alla waxaan ammaanayaa xamdi biyaha gaarsiinayo fadliga alle beerihiisa jiridahooda xididyadooda ayb ammaan xeel dheer baan alla ammaanayaa saas u jeeda kamaa yanbagii sida u haboon isagaan ammaanayaa likarami wajhihi wejigiisa deeqdi yani maamuuskiisa ama yacni wanaagiisa si u haboon wa cisi jalaalihi weynaantiisa sharafteeda u haboon wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu alla mooyaane waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika ku cibaadada la wadaagaa lahu isaga uma sugnaanin cibaado alla la wadaago ma lahan waa shahaadadiibuu galay xamdigiibuu ka baxay shahaadateynkii ayuu markaa tilmaamayaa ayb marka wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu ihbaat iyo nafyi baa ku jiro laa ilaaha waa nafyi macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro weliba nafyi cumuum u ka muuqdo waaye ayb oo ilaahada waxaa weeyaan waa nakiro fii siyaaqi nafyi bay dhacday cumuum bay faa-iideyna wax allaale wixii la caabudo dhan baa dhinac laga maray saf ma jiraan xaq uma le cibaado ila allah allah mooyaane dabadeed marka waxaa la sameeyey takhsiis allah lagu soo koobay bis cibaadada ayb waxdahuna waa lagu sii adkeeyey haddana ayb laa shariika lahu waxdahu marka ihbaatkii bay adkeynaysaa laa shariika lahuna nafyigii baa lagu sii adkeeyey marka waa nafyi iyo ihbaat haddana yacni mid kastaa lagu adkeeyey ihbaat iyo nafyi kale ayb washhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu almufiidu yani markaa shubaayey bijuudihi ku shubaayey deeqdiisa wa nawaalihi iyo waxgaarsiintiisa yani cadiyadiisa shubayey almufiidu shubaayey bijuudihi isaga deeqdiisa iyo wa nawaalihi alkhayra khayrka shubaayey ilaa khalqihi khalqigiisa markaa ku shubayey washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh waashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan muxamed cabduhu inuu yahay alla addoonkiisa wa rasuuluhu inuu yahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wacalaa aalihi allah ammaano isaga korkiisa aalkiisana allah ammaano alladiina aalka oo hum iyaguba shajaratu asliha nubuwa alladiina kuwaas oo shajaratu aslihaa yani jiriddeeda ama asalkeeda geedeedu annubuwatu ay tahay asalka nubuwadu ay markaa u tahay wa farcuhaa faraceedana almuru'atu ay tahay nacam kuwa asalkooduna waa nubuwo aalkii buu sheegayaa nacam ila nebigii bay gelayaan ayb wa farcuhaa almuru'atu shajarada asalkeeda waa nubuwo farceeda laamaheeduna waa maxay muru'a yani akhyaarnimo iyo yacni xumaan iyo aan la aqoonin yani wanaag baa faraceeduna uu yahay ayb wa asxaabihi asxaabtiisana allah ama allahan u naxariista iyaguna alladiina asxaabta oo hum iyaguba ziinatu lxayaati nolosha quruxdeeda ah ayb wa safiinatu najaati badbaadada doonteeda ah saxaabada yani iyaga hadyigoodaa lagu badbaadayaa hadyiga saxaabada yaa lagu badbaadaa oo lagu koraa dee iyaga marka hadyigooda laga baxo oo laga leexdana hadyigii marka waxaa weeyaan badbaada ma jirayso walidaalika firaqa halaagsamaya markuu nebigu ka sheekeeyey oo dadku inay toddobaatan iyo saddex firqooyin u kala baxayaan kulluhaa fi naari ilaa waaxida buu yidhi markii la weydiiyeyna qaala hiya aljamaaca midda badbaadaysa waa jamaacadii buu yidhi markii la su-aalay riwaay riwaayada kalena wuxuu tilmaamay kuwa ku sugnaanaya ku taagnaanaya maa ana calayhi wa asxaabii buu yidhi waxaan aniga asxaabteeda ku taagannahay kuwa ku taagnaado weeyaan kuwa badbaadaya firqada badbaadayso marka firqa aan manhajkii saxaabada manhaj ka dhiganin waciidkaasaa marka halis ay u yihiin in markaa waciidka ku dhareero yay halis u yihiin marka wa safiinatu najaati sidaas u jeedaa ayb marka sheekhu nebigana waa shahaadadii risaaladiibu u qiray addoonnimadii iyo risaaladii labadiibu isku qiray taasoo quluwi iyo yani jafaa ama ifraad iyo tafriid u dhaxayso oo nebigii in addoonnimadii laga kor mariyana aynan ahayn risaaladiina aan laga hoos marinin ayb dabadeed waa u duceeyey rasuulka alleh inuu ammaano ugu duceeyey sala allaahuga marka waxaa weeyaan mar walba allah u naxariista la dhihi maayee waxaa la dhahayaa sala allahu calayhi isaga korkiisa allah ammaano ilaahay baa ammaan looga baryaya maxaa yeele naxariistu yani ammaanta iyo naxariistu naxariistu mu'miniintaba alla waa u naxariistaa huwa aladii yusalii calaykum wa malaa'ikatuhu ayb laakiin amaa ammaanta salliga alla uu nabigiisa ku sallinayo waa ammaanta uu ammaanayo in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi abulcaaliyat alriyaaxi wuxuu yidhi salaatu llahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi waay salliga alla uu nabigiisa ku sallina waa ammaantiisa oo ammaanayo annagana marka ammaantaasaan ilaahay u weydiinayna inuu u bariyo aada u ammaano ayb mar walbana adigu waxay ka dhigan tahay salliga aad nabiga ku sallinaysid waxay ka dhigan tahay waa shukri waa min baabi yani waana nalagu waajibiyey macno ahaanna waa shukri nebiga aan ku shukrinayno maxaa yeele nicmo kastaa iyo khayr kastaa iyo wanaag kastood hayso sabab isaga unbaa marka u ahaa oo laga bartay waljazaau min jinsi alcamal marka qofkii wanaag kuu keenay yani inaad ammaantii adna aada ugu ducaysid way waxaa weeyaan waa waa gar ayb walidaalika qofka nebiga ku salliyo aakhirana waa shafaacadii nebiga inuu gaarayo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ayb ibnulqayim jalaalulafhaamka sidaas ayuu leeyahay ninkaan nebiga ku sallininna nin aan nebiga ku shukrinin way hadii marka nebiga aa ku shukrin weysana bani aadamkii aan nebigiiba aan gaarin ayaa waxaa lagu leeyahay haddii uu ixsaan iyo wanaag kuu sameeyo inaad ku shukriso oodan abaal dhicin famaa baaluka marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam meelo badan baana salligaas uu leeyahay meelaha salliga min mawaadini salaati cala nabiy sal l slam waxaa kamid a kitaabka marka la qoraayo iyo marka la akrinayo la bilaabayo iyo meelahaasaa kamid a meelana waaba waajib oo waxaa kamid a salaada taxiyaadka dambe oo kale waa rukni oo salaadii ma ansaxayso biduunihi sida raajixa ah marka magaciisa la sheego lagu saliyo iyo aad bay u tiro badan tahay wax tiro badan baana alimaam ibnulqayim jalaawla fahamka uu ka sheegay ayb dabadeed wuxuu ku saliyey aalka nebiga iyo saxaabadiisa aalkii iyo saxaabadii haddii laysla sheego aalu nebiyi waxaa weeyaan muslimiinta isaga ku abtirsato oo abtirsigana waxaan u jeednaa xagga hooyada waxaa weeyaan rasuulku isaga de qof nin uu dhalay ee markaa ilmo dhalay ma jira dabcan ilmihiisao dhan waa ka hor dhinteen iyagoo yareeray dhinteen wax rag ahaa maa kaana muxamedun abaa axadin min rijaalikum ayb laakiinse gabadhiisii faatimo iyo ilmihii markaa ay dhashay iyo wixii ku abtirsada cali yani xasan iyo xusein iyo iyo wixii markaa bani haashim ku abtirsado dhan oo muslimiintooda iyo wixii banilmualib ku abtirsado labad labadaa qole aalu beytka nebiga iyay noqonaysaa haddii aalkii iyo saxaabadii laysla sheego ayb aalku wuxuu noqonayaa kuwa sadaqada laga xarimay waana banilmualib iyo bani iyo bani haashim haddaan la sheegin labadoodu aalka keliya lagu salliyana aalka nebiga atbaacdiisa saxaabadiisa kow ay ka tahay way soo gelayaan ayb marka aan baab zake iyo laga hadlaynin ayb maxaa yeelay xaasaskiisuna waa soo gelayaan waxaana way soo gelayaan dadka markaa isaga saxaabadiisa waa soo gelayaan maxaa yeeley aalu rajuli atbaacuhu ayb saxaabadii hadda labadu wuu kala qaaday marka aalku waa nebiga qoyskiisii saxaabaduna marka waa dadki isaga la kulmay muminnimo kula kulmay muminnimona ku dhintay kuwaasay saxaabadu noqonayaan ayb wa asxaabihi asxaabtiisa allah u naxariisto aladiina asxaabta oo hum iyaguba ziinatu lxayaati nolosha quruxdeeda ahaa oo markay iyagu joogeen noloshu quruxay u ahaayeen ayb cilmigaa laga qaadanayay hadiga yani daahirkaa looga dayanayey nafcigooda badnaa dhibkooda waa yaraay walidaalika marka noloshu quruxay u ahaay ayay u ahayd ayaga gadaashoodna dadka ahlu cilmiga nolosha qurux u ah ayb oo lagu shabahaa culummadu xidigaha oo kale nujuumta saddex muhimaday nujuumtama xidiguhu ay qabtaan waa calaamaad yuhtadaa bihaa calaamado lagu hanuuno waxaa weeyaan rujuuman lishayaadiin tan saddexaadna marka waxaa weeyaan xidiguhu iyagu inay quruxda ziino u yihiin ziinatan lisamaa culimada marka dhulkana quruxay u yihiin meelaysan joogin ma khayr male rujuum lishayaadiinna waa yihiin oo wixii shareecada marka aan ku toosnayn iyaga tilmaamo caddeeyo hadday noqon lahaayeen kafara iyo hadday mubtadica noqon lahaayeen waxaana waayihiin calaamad calaamaad lagu hanuuno khayrkii iyo shartii iyo iyagii baa dadkii tusaya wa safiinatu najaati badbaadada doonteeda ahaa wasallama allah nabadgeliyo tasliiman nabadgelin kafiiran fara badan iclam fahamaka allaahu wanafacaka bih iclam ogow fahamaka allaahu allah ku fahamsiiyo wa nafacaka bihi allah kugu anfacee ana axkaama alfiqhi ina axkaama alfiqhi yuu qoray ayb ana axkaama alfiqhi fiqhiga axkaamtiisa sabcatu aqsaamin toddoba qaybood inay tahay wuxuu ku bilaabay musanifka fiqiga axkaamtiisa inuu ka sheekeeyo axkaamtuna waxau ujeedaa waajibka iyo kuwayaalka sidaas oo kale ah iclam ogow fahamaka allaahu allah ku tuso oo yani allah ku fahamsiiyo wa nafacaka bihi musanafkan kitaabkan allah kugu anfacee waxaad ogaanaysaa ana axkaama alfiqhi fiqiga axkaamtiisa fiqiguna akaamaxkaamu sharciya loo jeedaa fahmu laxkaam sharciya axkaamta sharciga oo la fahmo ayb ayaa si guud loogu jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay u xiraan alaxkaam asharciya alcamaliya caqaa-idka inay ka saaraan ayb fiqigu sidii culimmadii hore salafkuna caqaa-idku iyo axkaamtan ficliga labaduba waxay ku tirin jireen fiqi inay tahay ayb oo weliba tan kale oo fiqiga caqaa-idka iyo alfiqh lakbar ay dhihi jireen waa fiqiga weyn bal fiqigan camaliga lama samayn karo haddaan fiqiga akbarka ee caqaa-idka aan la fahmin oo ruuxaanaan la fahamsanayn oo allaha uu caabudayo salaad u tukanayo aan fahamsanayn cadamadiisu iyo aynan ku weyneyn oon garanaynin axkaam camaliya sidau ku sameeya waa dhib badan tahay markaas fuqahada istilaaxooda waxau noqday un inay fiqi markay yiraahdaan ay ka hadlayaan wixii aan caqaa-id ahayn axkaam mukalafiinta lagula waramay oo lagula khidaabay ana axkaam alfiqhi fiqiga axkaamtiisa sabcatu aqsaamin toddoba qaybood waay ayb shan baa badan in la yidhaahdo qaarna marka toddobay ka dhigaan saxiixa iyo faasidkay ku daraan intaanan axkaamtan marka u gelin tafsiilkooda xukunka sharciga laba u qeybsamaa sidiisa xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun xukunka sharciga laba laba nooca u qeybsamaa xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun xukunka takliifiga waxaa la yidhaahdaa midka qofka muslimka lagu adoonsado inuu la yimaado ficilka isaga laga rabo ama waajib ha ahaado ama sunno ha noqdo ama ha noqdo xaaraan waa ka fogaanshadiisaaba la amray xaaraantii waxyaabaha xukunka takliifiga kaas waa xukunka takliifiga marka qof qaangaara caqli leh aan mukrah ahaynoo la dirqinin iyo ka suurtoobaa ayb xukunka wadcigana alxukmu alwadciyu waa calaamado waa amaaraatun wa calaamaatun lilxukmi atakliifiyi calaamado uu leeyahay xukunka takliifiga alxukmu alwadciyu xukunka wadciga maalan waxaa ka mid a shuruudaha shardiga sababka maanica waxyaabaha mawaanicda la yiraahdo saxiixa iyo faasidku waxaa waa axkaam wadci ah axkaam wadci marka le bani aadamkaa dejiye hadda lagama wado qaanuun wadciga ka hadli mayna macnuhu waxaa weeyaan xugun wadci ah waxaa loo yiri isaga layskuma kalifin adiga lagaama rabo haddii laakiin shaygaa la keeno ujeeda sababka iyo maanica iyo waxyaabaha iyo shardiga wujuubiga ah shardiga yani wujuubiga ah kuwaasoo dhan waxaa weeyaan axkaam wadci ah adiga laguguma kalifi laakiin haddii lagaa helo xukunkii takliifiga ahaabaa imaanaya calaamad kasoo hormaraysa xukunka takliifiga ah maalan waxaa kamid ah alxukm alwadci salaada duhur wujuubkeedao kale waxaa loo shardiyaa dukhuul lwaqti inuu waqtiga soo galo iyadoo waqtigeeda gelin lama tukan kara salaadii adigii laguguma adoonsanin inaad duhurkii soo gelisid ood qoraxda soo jiido ood zawaal kadib keento lagama rabo adiga haddii duhurku uu soo galo calaamad waxaa weeyaan marka zawaalku waa calaamad liwujuubi duhri duhur inuu waajibay calaamad u tahay qoraxda dhiciddeedu waa calaamad maqrib inuu kugu waajibay tusayso marka waa kuwaasoo kale waxaa la yidhaha alxukmu alwadciyu ayb xukunka wadcigana looma shardiyo waxaan aan tilmaamayn oo qaangaarnimada iyo waxyaabaha sababtoo a qofka bani aadamka isaga maba ahan kulfadiisa iyo mashaqo isaga laguma mashaqaynin ayb laakiinse xukunka wadciga ah axkaama isaga ka ratibanta saan haddaba mihaalinay hadday qoraxda dhacdo waxaa ka dhalanayso maqribku inuu waajibo mararka qaar axkaam maali ah baa ka dhalanaysa axkaam oo maal ama ka dhalan karto maalan qatligu dilku waa sabab dilka yani khada ah waa sabab fii wujuubi addiya diyada waajibnimadeeda waxaa keenayo qatli dil haddaanu jirin diya ma jirto ayb qatligu marka waa sabab sababuu noqonayaa qof marka aan mukalaf ahayn xugun mukalaf aan saarnaynoo waalan yaa qof dilay ama ilmo yaryar baa qof intuu wax ku dhuftay aan qaan gaarin buu dilay diyadii waa waajibaysaa maxaa yeele xugun takliifi ama waxan qatligu xugun takliifiya ma ahayne waa xugun wadci buu ahaa xukunka wadcigaana looma shardiyo wixii loo shardin jiray xukunka takliifiga ah ayb maxaa ninkan sabab uu geystay qatligu waa sabab sababtuna axkaamta wadcigay ku jirtaa axkaamta wadcigaana nin waalan iyo nin aan waalnayn kulli waa wixii ka ratibma waa laga wada rabaa ayb cunug yar baa wax dilay owliyadiisa diyaa laga rabaa in qofkii uu dilay markaa ay ka bixiyaan oy siiyaan maal ayuu baabi'iyey nin majnuuna dadba maalkoodii ku tuntay maalkii waa damaan waa damaanayaan maxaa yeele damaanku maxaa keenay sababaa keenay sababku xugun takliifiya ma ahayn waalidiisa iyo yaraantiisa iyo may waxba loo qaban maayo amaa dilka oo kale qisaaskaoo kale qisaastu iyagu inkastoo qatligu sabab uu u yahay qisaasta laakiin haddana qisaastu waxaa la qisaasaa qof mukalaf ah oo iyada qof waalan iyo ilmo yar ku laasimimayso marka calaa kullin in la kala fahmo xukunka wadciga iyo xukunka takliifiga waa daruuri marka axkaamta laga hadlayo xukunka oo hadda rabo inuu ka hadlo labadii waa isku dhex daray hadda ayb oo shanta shan wuxuu sheegi doonaa xugun takliifiya labada kale waa xugun wadci bay iska noqonaya wuxuu leeyahay marka toddobadii qeybooduu sheegayaa marka iclam fahamaka allahu wanafacaka bihi ana axkaama alfiqhi sabcatu aqsaamin fiqiga axkaamtiisu waa toddoba qeybood waajibun wa mubaaxun wa maxduurun wa manduubun ilayhi wa sunnatun wa saxiixun wa faasidun waajibun waajib wa mubaaxun mubaax wa maxduurun maxduurku wax layska reebay si go-an laysaga reebay waa muxaram wa manduubun ilayhi wax markaa la laysku booriyey wa sunnatun sunno sunnaday manduubku waa isleeyihiin ayb mid mid boon u sheegi doonaa xeeba ay ku kala gedisnaan karaan wa saxiixun saxiix iyo wa faasidun iyo faasid ayb isagaa marka mid mid u sheegaya isaan u daynayna falwaajibu waajibku maa yuhaabu maa yuthaabu almukalafu calaa ficlihi falwaajibu waajibku maa weeyaan shay yuthaabu lmukalafu qofka mukalafkaa laga ajar siiyo calaa ficlihi samayntiisa wa yucaaqabu lagu ciqaabo calaa tarkihi ka tegistiisana lagu ciqaabayo waajib buu kuu calaameeyey wuxuu kugu calaameeyey maa yuthaabu lmukalafu qofka mukalafka ah waxaa laga hawaabinayo calaa ficlihi samayntiisa qofkan mukalafka shayga hadduu sameeyo laga ajarsiinayo sunnadii meeshaa marka waa soo gelaysaa sunnadii waxay rabtaa wax looga sooco hadda waajibka wa yucaaqabu calaa tarkihi buu kaga soocaya marka wa yucaaqabu laysku ciqaabo lagu ciqaabo yani ou mutaysanayo ciqaab waa ilaahay baa garanaya inuu ciqaabayo in kale laakiin wuxuu ka wadaa un cuquubo lagu mutaysanayo calaa tarkihi ka tegistiisa mukalafka waa laga hawaabina hadduu sameeyo intaas marka waxaa ku wada jiro waajibki iyo sunnadii oo iskula jiraan ila sunnadaba haddaad samayso waa laga hawaabinaya adiga sunnadii iyo marka waajibkii wax kala soocaa la rabaa wa yucaaqabu calaa tarkihi sunnada lagugu ciqaabi maayo haddaa ka tagto haddaadan takfiif iyo yani uga tegeynin fududaysi wax lamida ayb haddaadan uga tegin fududaysi sunnuu ka tegay cuquubo ku mutaysan maysid waajibka marka tacriifka marka dhammaystirkiisu wa yucaaqabu calaa tarkihiga ayuu ku imaanayaa haddana waxaa usii dheer dabcan imtihaalan maa yuthaabu lmukalafu calaa ficlihi imtihaalan in lagu daro waa inuu markaa waxaan u samaynayo inuu imtihaal inuu u sameeyo ayb haddaan imtihaalu la imaanin ajarku ma imaanayo ayb wa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegistiisana marka lagu ciqaabayo haddii waajibkii qofka uu ka tago iyada waa qofku ciqaab ayuu ku mutaysanaya ayb lusuum waa la yidhaha alwaajib allaasim ayb farab intuba waa la yidhaahdaa walow qulta haddii aad tiraahdid maa kaana fii tarkihi ciqaabun alwaajibu waajibku maa shay weeyaan kaana fii tarkihi ka tegistiisu ciqaabun ay ku sugan tahay ayb ajza-a waa gudayaa warkaan tirada badan intaasaa kaa gudayso maa kaana fii tarkihi ciqaabun wixii ka tegistiisu ciqaab ka dhalanayo ay ku jirto waa waajib haddaad tiraa kugu filan maxaa yaele haddaad sunnada ka tagto ciqaab kama dhalanayso ayb xaaraantii haddaad ka tagtana ciqaab maba ka dhalanaysa waa wixii la rabay w soma fahmi walow qulta haddii aad tiraahdid maa kaana wuxuu ahaado fii tarkihi ka tegistiisa ciqaabun ciqaab ayb maa kaana ciqaabun wixii ciqaab uu ahaado fii tarkihi ka tegistiisu ayb ajza-a waa gudaya haddaad sidaa tiraahdid wa tamayaza waana ka soocmayaa min almanduudi sunnadii waa ka soocmayaa waajibka oo tacriifkan baa marka sunnadii u waajibkii uga soocmayaa waalxatmu iyo wallaazimu iyo walmaktuubu saddexdaasna cibaaratun can ilfardi faradkay cibaaro ka yihiin ayb farad xatmi laazim maktuub waajib shan erayo isku mida waa ayb oo waxaa lagu leeyahay asalawaatu lmaktuubaatu salaadihii la qoray la farad yeelay baa laga wadaa waajibka ahaa ayb shayga maktuubkee la qoray laba laba qaybood u qeybsamaa kitaaba qadariya kowniya iyo kitaaba sharciya kitaaba kowniya hadda ma halkan looga hadli maa qadariya waxaa laga hadlaya kitaaba sharciya wujuubku marka waa soo galaa isdilaax la isticmaalo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum qur-aanka yaaba laga qaatay waa la idinku qoray waa laidinku waajib yeelay ayb khamsu salawaatin fi lyowmi walleyla katabahuna allahu cala alcibaad shan salaadood maalinkii habeenkii yaa alla uu addoommada ku farad yeelay katabahuna allahu cala alcibaad ayb waalxatmu xatmigu isaana saas waa ayb markay culammadu leeyihiin shay-un muxatamun yani ama maxtuum hada shayun maxtuumun waa ay waajibun baa laga wadaa wallaazimu laazimku isagana waa lamid ayb kulligood cibaaratun can ilfardi waay walfardu faradkuna huwa lwaajibu waa waajibkii un faradku inuu dana gooni u sheego waajib waayo oo u dhaho maxaa keenaya waxaa keenaya xanafiyada iyo jumhuurtaa isku haysto axnaaftu iyagu waxay leeyihiin farad iyo waajib waa kala duwan yihiin waajib waxaa la yidhaahdaa maa habata wujuubuhu yani biabaari bikhabari lwaaxid bikhabari lwaaxid wixii wujuubnimadiisu xadiid aaxaada kusoo arooro waajibaan una ka dhahayna wamaa habata wujuubuhu shayga waajibnimadiisu uu ku sugnaado bilkhabari almutawaatiri ama bidaliili alqaciyi almutawaatir fa huwa fardun shaygan haddii qur-aanka waajibnimadiisu uu kusoo arooray fard ay dhahayaan sunnada hadduu kusoo arooray mutawaatirka farad bay dhahayaan xadiid aaxaad oon mutawaatir ahayn baa shaygan waajibnimadiisa laga qaatay waajib ayay ku leeyihin walidaalika witirku waa waajibay dhahayaan iyagu salaada cishahoo kalena waa farad ay leeyihiin waa istilaax xanafiyadu leeyihiin waa marka amaa culamada kale o dhan waajib iyo farad mid waayay leeyihin ama xadiid aaxaad ha kusoo arooro wujuubka ha laga qaato ama ha laga qaato wujuubku daliil qaciyo mutawaatir marka walfardu huwa alwaajibu sababta keenaysa inuu ku caddayo taas maalikiyadu iyadana meesha waajibka ah xoogaa iyaguna waa kaga duwan yihiin jumhuurta oo iyagu yacnii sunnaday wax u kala qaadaya laba qaybood sunnada mu-akadkaa waajibay ka cabiraayeen kutubta maalikiyada marka shay haddii la yihaaha waa yani waajib hadday cabiraan waxay u jeedaan sunna mu-akada mararka qaar laakiin jumhuurtu waxay qabaan sunna mu-akada iyo yani siyaabahaasna wasaxiixu can axmed radia allahu canhu sida imaam axmed ka sugnaatay xaggiisa ayb lianna xaddahumaa fi sharci sawaa cibaaradan marka in meeshaan saqdi ku jiro yaad moodeysaa shaarixu marka wuxuu leeya lacalla cibaarada saxiixnimadeeda inay tahay wa huwa asaxiixu can axmed wa huwa waajibku inuu farad yahay yaa asaxiixu waaye waa sida saxiix ah can axmed ka ansaxday sida imaam axmed ka ansaxdayna waa sidaas waajib iyo fard inay isku mid yihiin taasaad marka moodaa inay sidaas lianna xaddahumaa maxaa yeele tacriifkooda fi sharci xagga sharcigu sawaaun isku mid waayo waajib iyo farad tacriifkooda sharcigaa isku mid waayo daliilka uu ku sugnaaday maxaa in la aadaba keenaya marka daliilku shaygan xukunkiisa muu bedelayaa waa may sheegan haddii daliil qabci oo kusoo arooro mutawaatiri mid aaxaad hadduu kusoo arooro xukunkiis ma bedelaya waa un waajib meel yaallo wlmubaaxu mubaaxa kullu ficlin ficil kastaa weeyaan ma'duunin fiihi la idmay lifaacilihi loo idmay qofka samaynayo mubaax waxaa la yidhaha ficil kasta oo qofka samaynayo loo idmay laa thawaaba lahu ficilka oo laa thawaaba thawaab lahu aynan u sugnaanin laa thawaaba thawaab lahu qofka aanay ugu sugnaanin fii ficlihi samayntiisa walaa ciqaaba ciqaabna caleyhi dushiisa qofkan korkiisa ounan ahayn fii tarkihi ka tegistiisa ficilkiisana male yani thawaab ka tegistiisana ciqaaba male kaasaa mubaax la yidhaha ayb laakiin waa in qeyd lagu daro weliba ayb waxaa ujeedaa marka mubaaxa bidaatihi sidaas waay marka yani iskiis loo fiiriyo thawaab i ciqaab waxba ka ratibmi maayaan laakiin haddii niyo iyo wax kale ay la xiriirsanaato oy raacdo waxbaa ka ratibmi karaan thawaab iyo ciqaab ayb oo waxaa jira shay sidiisii hore mubaax u ahaa fii bacdi alxaalaat xaaraan noqonaya xukunkiisa u bedelmaayo in la sameeyo ay mamnuuc noqonayso waxaa weeyaan hadduu shaygan mubaaxa ah wasiilo u noqonayo xaaraan ma banaanaanayo marka alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid wasaaishu waxay leeyihiin axkaamta maqaasidda maqaasidii hadday xaaraan ahayd wasiiladan awal waa ii banaanayd oo waxaan ku gaarayaa wax xaaraan lama rabo ayb haddii shaygii mubaaxa ahaa marka dhinaca kale niyo ay la xiriirsanaato in wax lagu wanaajiyo wax lagu fiicneeyo ay tahay iyaduna markaa waxay noqonaysaa shay ajar laga helo waxaa ka mid a maalan abuu muusa alashcari iyo markay isu yimaadeen mucaad ibnu jabal waatay iswaraysteen yeman markaa ay yidhaahdeen seed u tukataa iyo markaasuu mucaadi wuxuu yidhi amaa inii axtasibu fii nawmatii kamaa axtasibu fii qawmatii anigu waa ku ajar tirsadaayd hurdadeyda sida aan qiyaamuleylka ugu ajar tirsadoo kale yani hurdada aan hurdaya ajaraan ka raadiyayo sida uga raadinayaa marka waxay tahay inuu hurdadan u isticmaalo hadhow inuu nashaad u yeesho cibaadada ajar u helaa marka qofkii ayb saxaabada marka fahamkoodu saas u ahaa ayb mubaaxa sidoo kale waxaa isagana ku jirto shaygii mubaaxa ahaa haddii qasad xun aada u isticmaalaysana inama alacmaalu binniyaat taasuu raacaa walidaalika qur-aanka waxaa ku arkee ninku inuu naagtiisa soo ceshto waa mubaax aduu naagta furo dalqad ku furo ahnaa alcidda inuu soo ceshto waa mubaax laakiin hadduu wax ku dhibaayo haddii uu wax ku dhibaayo ma banaano maxaal alla subxaana watacaala wuxuu leeyay wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan hadday wanaag doonaan haddayna wanaag ka rabin maya dhaxalka sida wasiyada dardaaranku ninku inuu u dardaarmo qof wixiisi waa bannaan tahay haddii laakiin wasiyadu dardaaran dadka warafada wax dhaxlaya inuu ku dhibo ugu talagalo waa ku dambaabaya idraarkaas nacam bal ibnu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey dunuubta kabaa-irta ayaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi bal ila sabciina aqrab toddobaatana uga dhowdahay toddobo iskana jiro waxaana kamid uu yihi marka alidraaru fi lwasiya dardaaranka qofka in lagu dhibo dardaarankii inuu dad ku dhibo shaygii banaanaa niyadaas markay la socotay xaaraan noqday kabaairtaa ay ku dareen walidaalika marka sidaa markuu leeyahay walmubaaxu mubaaxa kullu ficlin marka waxaa laga hadlayaa bixaddi daatihi yani bidaatihi hawaab iyo ciqaab male laakiin hadday niya la xiriirsanto niyadaa waxay tahay wuxuu noqonayaa ayb walmubaaxu mubaaxa kullu ficlin ficil kasta weeyaan ficilka oo maaduunin fiihi oo la idmay isaga dhexdiisa lifaacilihi loo idmay faacilkiisa kan samaynayo ayb ficilka oo laa hawaaba thawaabilahu mukalafku aynan ugu sugnayn fii ficlihi samayntiisa aanay ugu sugnayn walaa ciqaaba ciqaabna caleyhi qofka korkiisu aynan ahayn fii tarkihi ka tegistiisa ayb wa fiihi waxaa ku jiro ixtiraazun wa fiihi ixtiraazun wa fiihi fi tacriifi yani tacriifkan dhexdiisa waxaa ku sugan ixtiraazun iska ilaalin maxaa la iska ilaalinayaa min afcaali lmajaaniin dadka waalan ficiladooda wasibyaani caruurta yareer ficilkooda walbahaa-imi xoolaha ficilkooda leannahu maxaa yeele laa yasixu idnuhum laa yasixu ma ansaxayo idnuhum idinkooda wa iclaamuhum bihi iyo ogeysiin iyaga wax la ogeysiiyo yaan ansaxaynin ayb yani iyaga in lala khitaabo xoolo iyo dad waalan baanba ansaxaynin saa darteed marka tacriifkan majaaniinta waxa ay samaynayaan mubaax lama dhehi karo sababtoo mubaaxu wuxuu kusoo yidhi kullu ficlin ma'duunin fiihi lifaacilihi ficil kastoo qofka samaynayo loo idmay nin majnuuna waxmaa loo idmaa idinkuma kama suurtoobo in wax loo idmaa suurtagal maa ficilkii majnuunkii iyo xoolihii iyo ilmihii yaryaraha halkaasay ku baxeen afcaashooda marka ma la dhahayo waa mubaaxi ayb halkaa ixtiraaza ku jiro wa fiihi waxaa kaloo tacriifka dhexdiisa ku sugan ixtiraazun iska ilaalin ayb wafiihi ixtiraazun min afcaali lmajaaniina waasibyaani walbahaa-im liannahu laa yasixu idnuhum idinkooda iyaga in wax loo idmo ma ansaxayo wa iclaamuhum ogeysiintooda bihi markaa iyaga ficil la ogeysiiyo yaan ansaxaynin idnuhum markuu leeyahay marka waa masdar marka mafcuulkiisii loo idaafeeyey iyaga in wax loo idmo yaan ansaxaynin walaa yadkulu calaa dalika ficlu llahi tacaala walaa yadkulu ma gelaayo calaa dalika kaagaas korkiisa ficlu llahi tacaala ilaahay ficilkiisa ficilka alla ou samaynayana mubaax mala dhahaayo kamaa laa yajuusu saynan u bannaanayn an yuusafa in lagu tilmaa la tilmaamo lagu tilmaamo annahu ma'duunun lahu in alla wax loo idmay ilaahay baa wax loo idmaa lama dhihi kara maadaama aan la dhihi karin allah wax loo idmaa oo in isaga wax loo idmaa aynan suurtoobaynin ficilka alla mubaax iyo jaa-is iyo lagama cabirayo oo sheekhu marka markuu ku leeyahy kullu ma'duunin fiihi lifaacilihi ixtiraas waxaa ku jira dadka aan in wax loo idmaba aynan suurtogeli karin sida dadka waalan iyo kale iyo ficilkii alle maxaa yeele alla isagu cidna idinkama rabo koonka o dhan isagaa iska leh xikmaduna ku tasarufa ayb kuwaas oo dhan baa marka labadaas waxyaaboodu ku reebay meesha kadib marka maxduurka iyuu gelaya bilahi towfiiq sal salam ala nabiyina maxamed wala ali sabi salam darsiga wuxuu noqonayaa kulle yani jimcaha iyo sabtiga kitaabka caqiidada n ictiqaad ahlisunna oo abubakr ismaaciili sideedda isniinta iyo talaadada iyo arbacadana kitaabkaanu noqona isniinta talaadada iyo arbacada kitaabkuna isagoo sawir haddii la helaayo haddii isagoo wax la helaayo waxaysanna halaga hala qaato oo kitaabka in la keensado dersiga bilowgiisana in lala socdo darsiga markuu bilaabma in lala socdo sideedda waxaa loo gaarsiiyey toddobada barka maadaama dugsigu dhammaado nuskaas saac dadku inay xaajaadkooda ku gutaan haddii qofku darsiga maalin oo soo hormaro maalin oo iska soo daaho kitaabkii waxba lagama fahmayo darsiga marka la bilaaba hadday laba toban dhowr qof joogaan marka dambena ay dadku dadaalkooda yimaadaan waa laga fiican yahay marka waa lagu dadaala